بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigeennii boqol iyo koob iyo sideetanaad ee ah kitaabkii alraxiiq ilmakhtuum safxada saddex boqol iyo shan iyo soddon macrakatu mu'ata dagaalkii mu'ata wa haadihi tantada almacrakatu ee dagaalkan iska horimaadkiihi akbaru liqaa'in kulan ama iska hor imaad ama dagaalkii ugu weynaa weeye kaasoo muthkhinin wax jilciya oo lagu dhinto ithkhaanka waxaa la yidhaha marka dhulka la isdhigo ithkhaan qur-aanku kusoo arara ithkhaan xataa idaa adkhantumuuhum fashuddu lwathaaqa xataa idaa adkhantumuuhum fashuddu lwathaaqa waa isagii la yidhi marka ithkhaanku waxa weeyaan waa jilcinta dagaal la isjilciyey oo la isku riiqday wa haadihi almacrakatu dagaalkani akbaru liqaa'in iska hor imaad kii ugu weynaa weeye kaasoo muthkhinun wax jilciya wa acdamu xarbin dagaal kii ugu weynaa weeye dagaalkaasoo daamiyatin uu dhiig ku daatay oo khaadaha almuslimuuna muslimiintu ay galeen ama ay tiimbadeen fi xayaati rasuulillaahi rasuulka ilaahay noloshiisa dabcan meesha waxay u baahan tahay in horey wax laga saxo dadka ku dhintay ee asxaabta laga dilay saa umaysan badnayn oo haddii la yidhaahdo xagga dhimashada muslimiintu way baaba-een lama dhihi karayo oo dagaalka intaa u weyn labaiyo toban nin bes a uga dhimatay uga shahiiday marka seeb ku tahay marka tii ugu weyneyd waxaa laga wadaa uun ciidan ka hor yimaada kii ugu weynaa intii hadda aan khazawaad iyo aan soo arkaynay halgan muslimiinta ciidankii ugu weynaa ay ka hortageen wuxuu ah kii isbahaysigii toban kunna way ahaayeen carab toban kun ka badan way keeni waayeen carab iyo yuhuudi intay isu tageen laakiin mu-ata laba laba boqol oo kun baa ka hor timid iyagoo saddex kun ah asxaabtu saddex kun iyagoo ah yaa waxaa ka hor timid oy la dagaalameen laba boqol oo kun dhinacaas wey meesha uu ka fiirinayo dagaalkii ugu weynaa ay galaan muslimiintu natiijadaydu say rabtaba ha ku dhammaatee kii ugu weynaa ay muslimiintu galaan buu ahaa waqtiga nabiga sala allahu caleyhi wasalam wa hiya macrakadan ama iska hor imaadkani muqadimatun waxay u tahay hordhac wa tamhiidun gogol xaadh lifutuuxi buldaani nasaara nimankii nasaarada ahaa ee masixiyiinta ahaa ee diinta nabi ciise haystay dhulkii ay ka deganaayeen dalalka carabta in la furto iyo bilow u ahay maxaa jira shaam oo idil falastiin waxaasoo idil yaa gacanta lagu dhigay dhulkaasay haysteen kadibna suuriya kadibna maxaanku idhaahdaa libiya lama deganaaji adigu libiya iska dheh libiya iyo tunis iyo jazaa'ir iyo maqrib dhulkaasoo idiloo muslimiin iyagaa ka talin jiray masiixiintaa ka talin jiray marka buldaanta waa weyn oo caalamul islaami hadda arkaantiisa ah inkastoo madax fiican aysan lahayn laakiin in badan islaamka soo daafici jiray cilmigiis cilmiga islaamkana faafiyey dhulkaas oo nasaara ay haysatay dadka deganna qaar carab iyo qaar aan carab ahayn waxba jinsigu qiimo kuma fadhie ay deganaayeen furitaankooda ayuu wuxuu ahaa hordhac iyo gogol xaadh waqacad way dhacday macrakatu mu'ta fii jamaadi al uulaa bisha jamaadul uula laydhaaba dhacday sanata thamaanin min alhijra sanadkii sideedaha hijrada oo ku aadan wifqa agostos bisha sideedaad oo sebtembar ta sagaalaad sanata tiscumiya waa sita wa cishriin tiscumia waxaa tidhahdaa situmia waaye waa khalad meeshaas situmia waaye sagaal boqol ma ahayn sagaal boqol goon maa la gaadhay waa khata oo kitaabka ka dhacay sagaal boqol maahayn maxaa jira rasuulka bixitaankiisa waa bishi waxa weeyaan un waa waa lix boqol iyo hee un waay wa mu'ta si laysu sheegana bidammi fasukuuni saas weeye miimkana waa la godi hamzadana waa la waa waa la reebayaa fa- fasukuun wahiya qaryatun tuulo weeye ama magaalo oo biadnaa balqaa'i shaam geyga shaam meesha ugu dhow xagga jasiirada carabta soo xigta ah baynaha iyada wa bayna beyt lmaqdis iyada iyo magaalada hadda baytulmaqdis ama quds la yidhaahdo marxalataani laba maalin socod unbaa u dhaxaysa sababu lqaswati maxay tahay marka duulimaadkani muxuu u dhacay wa sababu hadihi lmacraka macrakadan waa dagaal weyn sariya ma aha ghaswana ma hadee rasuulka lama soconin marka macrakana waa loo- waa la yidhaahdaa waqcana waa la yidhaahdaa mowqicana waa la yidhahdaa magac saasaa la yidhaahdaa maxaa jira way ka duwan tahay waana dagaal weyn buu ahaa dee rasuulkana lama soconin wa sababu hadihi lmacrakati macrakadan sababteedu waxay ahayd ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam bacatha wuxuu diray nin la yidhaahdo alxaarith ibnu cumayr alazadi iyo bikitaabihi qoraal qoraaladii uu sameynayay ah ayuu wuxuu u diray ilaa cadiimi busra magaalada busra la yidhaahdo ninkii madaxdeeda ah fa carada lahu waxaa jidka u galay oo ka hor yimid shuraxbiil ibnu camr alghasaani nin la yidhaah intuusan ninkiiba gaadhin kaasumbaa ka hor yimid oo dhexda u fadhiistay wa kaana wuxuu ahaa shuraxbiilkaasi caamilan mid badho saab ka ah calal balqaa balqaada oo dhan buu yuu badho saab ka ah oo min ardi shaam ka mid a min qibali qaysar qaysar xaggiisa fa awthaqahu wuu garbaduubay ninkii wuu xidhxidhay awthaqahu wuu xidhxidhay oo wuu garbaduubay oo wuu qarqarsiiyey ribaatan xadhig wuu xidhxidhay uma qadamahu wuu fadhiisiiyey fa daraba cunuqahu qoorta ayuu ka gooyey wa kaana wuxaa qatlu sufaraa'i sufarada oo la laayo warusuli ergada oo la laayaana waxay ahayd min ashnaci aljaraa'imi dembiyada kuwa ugu foosha xun ayay ka mid ahaayeen yusaawi waxay la waxay la sinayd oo isku mid ahaayeen bal yaziidu ay ka- kaba sii ee ka sii darnayd iska dheh kasii saa'idsaneyd ee kasii darnayd calaa iclaani xaalati alxarbi dagaal oo laysu caddaysto fashtadda waxaa dhibay daalika arrintaas iyo calaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay aada iyo aad buu uga xumaaday xiina markii nuqilat ilayhi alakhbaaru akhbaarta loo keenay markay soo gaadhay xiina markii nuqilat loo keenay oo la soo gaadhsiiyey ilayhi isaga alakhbaaru wararkii arrintaa ku saabsanayd fa jahaza wuxuu diyaariyey ilayhim iyaga jeyshan ciidan buu u diyaariyey ciidankaasoo qiwaamuhu cududiisu alaaatu aalaafi muqaatilin saddex kun oo muqaatil ay tahay wa huwa isagu akbaru jeyshan waa ciidankii ugu weynaa islaamiyin oo islaam ciidankii islaamka kii ugu weynaa weeye lam yajtamic ma kulmin qabla daalika intaa ka hor ilaa fii qaswati laxsaab maahane dagaalkii axsaab oo hadee guriga la joogay maahane dagaal banaanka loo baxa kii ugu weynaa weeye umaraau ljeyshi yay yihiin jeyshka umarada uu maadaama uusan rasuulku raacin umarada jeyshka uu madaxda uga dhigay iyo wa wasiyatu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam iyo dardaarankii rasuulka ilaahay uu la dardaarmay iyaga meeshan waxaa ka soo bixay waxaa ka soo bixi doona axkaam badan badan badan badan iyo aadaab badan iyo akhlaaq tada- ee dagaalka ee islaamka amara wuxuu amray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam Ma- mise waxaad tidhahdaa amara wuxuu amiir uga dhigay uu madax uga dhigay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam calaa hada albacthi ciidankan zayd ibna xaaritha ayuu madax uga dhigay wa qaala wuxuu yihi rasuulku in qutila zaydun zayd haddii la dilo fa jacfarun jacfar ibn abi aalib ayaa amiirnimada qaadanaya wa in qutila jacfarun jacfar haddii la dilana fa cabdullaahi bnu rawaaxa ayaa qaadanaya saddexdaas saasay isugu xigxigaan wa caqada lahum wuxuu u guntay ama u xidhay liwaaan abyad calan cad wa dafacahu wuxuuna u dhiibay calankii ilaa zayd ibni xaaritha ayuu u dhiibay dardaarankiina waa kan wa awsaahum wuxuu u dardaarmay an ya-tuu inay tagaan maqtala alxaaris ibnu cumeyr meeshii lagu dilay ninkaas inay tagaan wa an yadcuu inay ugu yeedhaan man hunaaka wixii halkaa ay ku arkaanna ila lislaam islaamka ay ugu yeedhaan fa in ajaabuu hadday ka yaalaan arrintu way dhammaatay wa ilaa hadday ka diidaanna istacaanuu billaahi ilaahay inay kaalmo weydiistaan calayhim nimankaas la dagaalankooda oo wa qaataluuhum ay la dagaalamaan sidaasaa rasuulku wuxuu u siiyey fariin cad risaalo cad oo haba yaraatee aan la shakinayn militariga markay tahay iyo qof markaa dirina waxaa la rabaa war oo meelo laga soo galgalay iyo in leh inaan loo dirina war cad loo diro waa kan dardaarankii marka oo ah akhlaaqda dagaalka ee islaamka wa qaala lahum wuxuu ku yidhi uqzuu duula bismi illaahi ilaahay magaciisa ku duula magac qabiil iyo magac wax kale in lagu duulo markaas ma banaana magaca ilaahay fii sabiili illaahi ay licilaa'i kalimati illaahi kelimada ilaahay in sare loo qaadana u duula waxaanad ku dagaalantaan ood ku duulaysaa man kafara billaahi ninkii ilaahay ku kufriyey marka inaan muslim lagu duulaynin yaad meeshaa ka garan man kafara billaahi un ninkaad adigu isqabataan oo dhan inaad tidhaahdo haye kan waa kaafir ama waa murtad ood ku duusho maaha man kafara billaahi qofkii ilaahay un ku kufriyey oon doodi ka taagnayn kowta kale laa ta laa taqduruu weligiin khayaamina qadri iyo khayaano weligiin hala imanina walaa taqluu waxna ha bililiqaysanina walaa taqtuluu ha dilina waliidan ilmo aan qaangaadhin oo dhalaana wala mra'atan naagna ha dilina aan dagaal ku jirin walaa kabiiran faaniyan nin aad dadu ay da-du ay u dhammaysayna ha dilina walaa muncazilan mid dadka dhanba gooni ka jooga fii bisawmacatin meeshuu ku cibaadaysanayay mid iska jooga oon dagaal ku jirina yaan la dilin walaa taqtacuu ha goynina nakhlan geed timireed ha goynina walaa shajaratan geedna ha goynina walaa tahdimuu binaa'an dhismana yaan la dumin inay uun dee maslaxada dagaalku keenta maahne marka akhlaaqdaas oo ilaa maanta wax gaadhi kara ama weligeed wax gaadhi kara aysan jirinna oo dagaalkana rasuulku sala allahu caleyhi wasalam maalintaas ayuu bixiyey towdiicu ljeysh alislaami wa bukaayi cabdullaahi bni rawaaxa towdiicu aljeysh alislaami ciidankii islaamka sagootintiisi ciidanku wuu sagootiyey rasuulka ayuu wuu sagootiyey iyo cabdullaahi bni rawaaxa oo ooyey walamaa markii tahaya al jeyshu uu istiyaariyey ciidankii lilkhuruuji inuu baxo xadara annaasu dadkii magaalada oo dhan dad intaan raacin oo dhan ayaa soo baxday wa wadacuu waxay sagootiyeen umaraa'a rasuulillaahi rasuulka ilaahay amiiradiisa ayay sagootiyeen wa sallamuu calayhim wayna salaameen waxayna idin markaas yaa bakaa waxaa ooyey axadu umaraa'i iljeyshi jeyshka umaradiisa nin ka mid a ayaa ooyey oo cabdullaahi bni rabaaxa ah faqaalu waxay dhaheen maa yubkiika maxaa kaa oohinaya faqaala wuxuu yidhi amaa wax kale maahne wallaahi baan ku dhaartee maa biya aniga iguma sugna xubu dunyaa jacayl adduunye aan u qabo iguma sugno oo lama ooyo walaa sabaabatan bikum maaragtay ka maarmi aan idinka maarmi la ahay xiise aan idiin qabo keligiinna maa lama ooyayo walaakinii hase ahatee samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka ilaahay baan maqlay oo yaqra' u aqrinaya aayatan aayadoo min kitaabillaahi kitaabka ilaahay ka mid a aayaddaasoo yadkuru fiiha uu ku sheegayo annaara naarta uu ku sheegayo uu naarta ku sheegayo maya yadkuru uu sheegayo fiiha iyada wuruuda annaari naarta in lagu aroorayo waay naarta in lagu aroorayo waxbaa ka yarha maqan wuruuda annaari oo ah wa in minkum ma jiro cid ilaa waariduha naarta wuu ku aroorayaa kaana calaa rabbika xatman maqdiyan marka inaan naarta ku aroori waan hubaa aayaddaa sheegaysa buuri ee falastu adri ma ihi mid og kayfa lii bisuduuri sidaan uga soo fulo aroorayba eh ma ka soo fuli oo ma ka soo badbaadi mise waan ku dhici ma ogi buu yidhi bacda alwuruudi markaan ku arooro kadib ma ma ka soo fulaya fa qaala almuslimuuna muslimiintu waxay dhaheen sabaxakum allaahu bisalaama saxibakum allaahu bisalaama badbaado iyo badqabid iyo nabad ilaahay idinku sa- ilaahay idinku saaxiibo ilaahay idinku badbaadiyo wadafaca cankum dhibaato oo dhanna allah idinka celiyo waraddakum ilayna hanookiin soo celiya saalixiina idinka oo badqaba ghaanimiina oo gacmihiinnuna ay buuxaan faqaala cabdulaahi bnu rabaaxa wuxuu yidhi isagoo u jawaabaya laakinii laakinii as'alu araxmaana makfiratan wa darbatan daati farqin taqdifu zabada aw tacnatan biyaday xaraani mujhizatan bixarbatin tunfidu alaxshaa'a walkabada xataa yuqaala idaa maruu calaa jadadi calaa jadathi yaa arshad allahu min ghaazin waqad rashada haddaan micnayna wuxuu idhi idinku sow saas ma lihidin ilaahu soo celiye sow ma lihidin aniga waxaan leeyahay ilaahu ay soo celini laakinii anigu as'alu araxmaana allah raxmaana waxaan baryayaa makfiratan horta dembi dhaaf kow waxaa kaloo bar waxaan kaloo baryayaa buu ihi ilaahay wa darbatan nabar nabar nabar seef ku yimaada nabarkaasoo daati farqin weyn nabar weyn oon laga kacaynin nabarkaasoo taqdifu zabada xumbada saa u tuur xumbada saa u tuurta xidid weyn intuu igo-o nabar xidid weyn igooyo oo ballaadhan oo dhiiggu uu saas u xumbeeyo yaan aniguna ilaahay weydiisanayaa buui kow marka seefe ay disho ow amase haddaan seef waayo dacnatan wareen biyaday xaraana nin xanaaqsan nin cadhaysan labadiisa gacmood waran igula dhufto waran dacna taasoo mujhizatan aan laga kacaynin wey mujhizatan aan laga kacaynin oo uu igu dhufto bixarbatin eebo eebadaasoo tanfudu kabadusta al axshaa'a uurku jirta oo dhan iyo walkabada beerkaba inta ka dhex bada intaasoo dhan googeysa xataa yuqaala si loo yidhaahdo idaa maruu calaa jadathi qabrigayga markay soo maraan yaa arshad allaahu kan ilaahay uu hanuuniyayoo min ghaazin mid duulay oo mujaahida oo ilaahay jidkiisa ku jihaadayay mid alle uu toosiyey waqad rashadaa waanuu hanuunay ay yidhaahdaan uma markaa kadib kharaja alqowmu ciidankii saddexda kunaha way baxeen wakharaja wuu baxay rasuulullaahi rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi wasalama mushayican isagoo sagootinaya lahum xataa balaqa ilaa uu ka gaadho haniyat alwadaac uu ka gaadho meeshuu u diraya khatarteeda ayuu ogaa dowladii weyneed ee furs dowladii weyneed ee ruum ruum xuduudeeda waaye marka ciidankii ugu badnaa uu heli karana wuu diray laakiin waxa weeyaan dardaarankiisa iyo waxaas inay khatari jirto yaa laga dareemaya rasuulka sala allahu caleyh wasalam fa waqafa wuu istaagay wa wadacahum wuuna sagootiyey taxaruku ljeyshi alislaami ciidankii islaamka oo dhaqaaqay wa mubaaqatatuhu iyo isaga oo si kada-ahun ula kulmay xaalatan rahiiba xaalad cabsi badan xaalad argagax leh yacni labayo waxay islahaayeen meel cidlo oo dad remiyi ay joogjoogaan intaad tagtaan kasoo noqda eh ciidankii ugu weynaa oo hiraqle gadaal ka fadhiyo oo laba boqol oo kun ah unbay iska hor yimideen wa taxaraka aljeyshu ciidanku wuxuu u nuuxsaday alislaami fi tijaahi shamaal xagga waqooyi xataa nasala ilaa uu ka dego macaan meel macaan la yidhaahdo oo min ardi shaam shaam ka mid xuduuddii waxaa laga baxay aljaziira alcarabiya waa laga baxay shaam baa la galay oo mimaa yeli lxijaaza xagga xijaaz xuduudda la leh ashamaali ee waqooyi wa cinda-idin markaas ay halkaa tageen naqalat ilayhim waxay u keentay oo ay soo gaadhsiisay alistikhbaaraatu sirdoonkii ay dirsadeen bianna hiraqle hiraqlihii weynaa kii maaragtay jerusalem fadhiyey ama ama fadhiyey qudus ama beytulmaqdis kii fadhiyey hiraqlihii naasilun naftiisu inuu dagaalka hogaaminayuu soo degay bima-aab meel la yidhaahdo ma-aab oo min ardi lbalqaa dhulka balqa la yidhaha ka mid a fii mi-ati alfi rajulin oo min aruum boqol kun oo ruum ah isagoo wata reer rooma ah wandama ilayhim waxaa ku biiray qabaa'ilka la yidhaha min laxam wa judaam wa yalqiin wa bahraa wa bila qabaa'ilkii meelaha deganaa isaga raacsanaana mi-atu alfin kale ayaa kaga biiray marka hal mar bay waxay arkeenuun iyagoo tiradooda ay saddex kun tahay iyagoo hortaagan laba boqol oo kun oo dee ciidankii adduunka marka ugu xoog badnaa almajlis alistiishaari fadhigii wada tashiga bimacaan oo macaan ka dhacay muslimiintii way wada tashadeen lam yakun muusan ahayn almuslimuuna ciidankii muslimiinta ah ma aysan ahayn adkhaluu kuwa soo gashadayba fii xisaabihim maaragtay xisaabtooda liqaa'a midla hada aljeyshi ciidankan oo kale inay iska hor imaanayaan alcaramram ee intaa la eg adiga weynanka intaa la eg alladii kaasoo buuqituu bihi laguna soo si lama filaan ahuun ay arrintii u ogaadeen yani mayna kasii warqabin buuqituu lagu soo kadiyey oo si kada ama lama filaan ah ay arrintaas isaga hor yimideen fii haadihi alardi dhulkan albaciidati ee fog madiine ka fog oon gurmadi waxbadkoona la soo gaari karayn haddee ciidan badaneen maba hadhinba sheekhaa marka isweydiiye wuxuuhi wahal yahjum ma weerarayaa jeyshun ciidan saqiirun oo yar oo qiwaamuhu cududiisu alaaatu aalaafi muqaatilin saddex kun ay tahay oo dagaalyahan ama mujaahid faxasb oo keliya calaa jeyshin ciidan miyay weerari karaan ciidankaasoo kabiirin weyn caramram oo weyn oo mithla albaxri alkhidami baddii maxaanku idhaahdaa oceanka baxri alkhidam waxaa la yidhaahdaa waa badda weynanka badan ee sida maaragtay muxiidyada ah badweynta sida badweynta oo kale ah mithla albaxri alkhidami badweynta oo kale ah qiwaamuhu cududiisu ama tiradiisuna mi-ata alfi muqaatil ay tahay laba boqol oo kun oo dagaalyahan xaara way wareersadeen almuslimuuna muslimiintii wa aqaamuu waxay ku nagaadeen fii macaan macaan meesha layidhaha leylatayni laba habeen yufakiruuna iyagoo ka baaraandegaya fii amrihim arrintooda wa yanduruuna ka fiirsanaya wa yatashaawaruuna wada tashanaya taladii ugu fiicnayd waa la soo jeediyey laakiin markaasoo kale waa la ysqabtaa dadku waxaan qaarna waxay aada u adeegsadaan xagga maskaxda qaarna caatifada nimankii maskaxda adeegsaday waxay dhaheen maaragtay ciidankan intaan leeg lama diriri karne aan rasuulka fariin u faranno wuxuu ina yidhaahda aan ku dhaqanno hadduu ciidan noo soo dirayo hadduu leeyahay soo noqda waa kaas nimankii caatifadana oo cabdulaahi ibn rawaxa hogaaminayana waxaa la yidhi ma awal baan tira ku dagaalamayna shihiidnimaan rabnay waa ninkii lahaaba ilaahu nabar aana ka kicin igu rid inuu dhintuuba rabaaba miyaa la karayaa marka lama karayo marka yani qisas noocaasoo kale a weligeed way jiri jireen haddaan si deg dega aan u sheego sida taariikhdu ay sheegayso waqtigii sayidina cumar ibn khataab uu muslimiinta xukumayey yaa shaambaa waxaa ka waxaa ka dilaacay daacuun la dhihi jiray daacuun camwaas marka macaadi ibnu jabal iyo rag leh iyuu horugu dhici waayey inuu ku dhacay rabaan maxaa jira daacuunka rasuulku wuxuu ku sheegay inuu yahay qofkii u dhintaa shahiid dagaaladii la gelay inay shahiidnimadii way waayeen shahiid inuu noqduuna rabaa markaasuu ilaahay bari uu leeyahay ilaahayow maaragtay kan wax naga sii haddaan nahay ree macaad marka wiil uu dhalay buu ku dhacay markaasuu farxi marka dadka mustawahaasoo kale waa si shaksi ah qofka isaga waa arrin shaksi ah dadka laguma camimi karayo cumar wuu canaantay isub waxay rabeen isaga iyo dadka rabay in la dhinto meeshuu cudurka ka dilaacay ha la sii joogo halkan ha lagu dhammaadee saasay rabeen oo dadku jannada ha wada galeen kolley waa la dhimanaya laakiin cumar arrintaa wuu ka diiday nimankii lahaa meeshan ha laga guuro oo meel buuraho hawadeedu ay fiican tahay ha la tago nimankaasuu gacan siiyey sidii oo kalea ka dhacday dadkii caatifada watay oo la rabay in meesha lagu wada baaba-aba oo aan nabadba rabin oo ilaa ilaahayba ka baryay inaynan ku soo noqonin iyagoo nabada markay dadkii saaxiibadooda ku yidhaheen nabad ilaahay idinku soo celiyo waa isaga yihi laakinni anigu nabad ma rabo waxaan rabaa nabar intuu xididka ugu weyni gooyo dhiigga ka baxay uu yahay xumbo uu xumbeeyo ama waran inta laygaga dhufto halkaas keliyaha iyo uurku jirta oo dhan uu baabi'iyo yaan rabaa buu yidhi marka markii caqliga iyo caatifadu ay iska hor yimaadaana caatifada xoog badan way jeeri dadka say baa laga tashaday qaaluu waxay idhaahdeen asxaabtii naktubu ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay aan warqad u qorno aan aan aan fariin gaadhsiino fa nukhbirahu aan u sheegno bicadadi caduwina cadowgana hortaagan tiradiisu intay leeg tahay markaa rasuulku fa imaa an yamudanaa birijaali inuu rag noogu soo gurmado wa imaa an yamuranaa inuuna amro biamrihi wuxuuna amri lahaa oo fa namdii lahu amarka aan fulino walaakinaha saate cabdulaahi ibnu rawaaxa caarada wuu ka hor yimid haada ra'ya ra'yigan ayuu ka hor yimid markaasuu dadkii kiciyey wa shajaca annaasa dadkii ayuu dhiirigeliyey qaa'ilan isagoo le yaa qowmi wallaahi baan ku dhaartee in allatii midii takrahuuna aad nacaysaan tan aad nacaysaan oo waa laydin dilin soo maaha lalatii tii weeye kharajtum aad soo baxdeen tatlubuuna idinkoo dalbanaya markaad soo baxayseen ma maxaad u soo baxdeen sow shahaadadoon maydaan ahayn shahaadadiina soo maydaan helin maxaad sheegaysaan saasuu ku yidhi wamaa nuqaatilu annagu ma dagaalano annaasa dadka bicadadin tiro kulama dagaalano walaa quwatin awood iyo xoog kulama dagaalano walaa kahratin badnaana kuma dagaalano maa nuqaatilahum kuma dagaalano ilaa bi hada diini diintan maahana wax kale kulama dagaalano alladii diintaasoo akramana allaahu bihi alla uu nagu karaameeyey marka fantaliquu kaca buu yidhi oo ku socda oo ha ka laabanina maxaa jira fa inamaa arrintu waxay tahayba gebigeeda weynba hiya iyaduba ixda alxusnayeyni labadii kala wanaagsanaa mid un wey xusnayeyn labadii kala wanaagsanaa oo midba midda kale ay ka wanaagsan tahay midoodun weeye imaa duhuurun nasri iyo adkaan wa imaa shahaadatan iyo inay shahaado tahay un wa akhiiran ugu dambaystii istaqara ra'yu waxaa la ysku raacay calaa maa dacaa ilayhi cabdullaahi bnu rabaax cabdulaahi ibnu rawaaxa wuxuu dadka ugu yeedhay ayaa la isku raacay oo dagaalkii angallo saasaa lagu heshiiyey aljeyshu lislaami ciidanka islaamka oo yataxaraku u dhaqaaqaya naxw lcaduwi cadowgii saddex kun oo aadaysa laba boqoloo kun oo haddii aan hub fiicanna aan haysanin meeshaana waa dowladdii adduunka ugu xogo badnayd waxayna idin markaas ay bacda an aqada markii uu gutay uu joogay uu ku sugnaa aljeyshu lislaami ciidanka islaamku leylatayni laba habeen fii macaan meesha macaan layidhaah taxarakuu waxay u nuuxsadeen oo u dhaqaaqeen ilaa ardi alcaduwi cadowga dhulkii uu joogaa xataa laqiyathum ilaa ay ka hor timaado jumuucu hiraql hiraqle ciidankiisii tirada badnaa biqaryatin meel tuulo ah oo min qura balqaa balqaa ka mida magaalooyinkeedu yuqaalu laha layidhaha shaarif uma dana alcaduwu cadowgii ayaa soo dhowaaday wanxaaza waxay u leexdeen almuslimuuna muslimiintuna ilaa mu'ta ayay u leexdeen fa caskaruu hunaaka halkaas ayay fadhiisin ka dhigteen wa tacaba-uu lilqitaali dagaal ayay isu soo diyaargareeyeen oo isu soo cabeeyeen fa jacaluu waxay ka yeeleen calaa maymanatihim ciidanka xaggiisa midig qudba ibnu qataadat alcudri nin layidhaah wa cala almaysarati dhinaca bidixna cubaadata ibnu maalik alansaari ayay ka dhigeen markaasaa waxaa bilowday marka bidaayat lqitaal marka insha allahu tacaala darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalim